waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa guulo ka sheegatay dagaaladii ugu dambeeyey ee muddo laba toddobaada ay kula jireen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana jab weyn uu ka soo gaaray deegaanada jabad godane iyo kudhaa oo ka kala tirsan gobolada shabeellaha dhexe iyo jubbada hoose wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiki oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay guul taariikhiya ka gaareen dagaalamayaasha al-shabaab ee dhowaan isku filiyey deegaanka jabad gudane ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wasiirka ayaa sheegay in kadib dagaal adag oo xidhiir ahaa islamarkaana socday in ka badan muddo laba toddobaada lagu soo afjaray shabaabkii gabaadka ka dhiganayay deegaankaasi jabad gudane isagoona xusay in muddada uu dagaalku socday lagu dilay boqol iyo labaatan ilaa iyo boqol iyo konton xubnood oo al-shabaab ka tirsan oo ay ku jiraan sida uu yidhi lix ka mid ah hogaamiyaashoodii dagaalka horkacayay walow uusan sheegin tirada khasaaraha ee dharkooda soo gaaray waxaan halkan ummadda soomaaliyeed kula wadaagaynaa shirkan jiraahid annagoo taagan meel awood iyo kalsooni leh annagoo si cad uga dhawaaqayna guul taariikhi ah oo ay gaareen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ay garab siinayaan saaxiibadooda caalamka kadib dagaal adag oo xidhiir ah oo socday in ka badan laba toddobaad kuwaasoo lagula jiray kooxaha khawaarijta ee gabaadka ka dhiganayay deegaanka jabad godane ee dhaca bariga xawaaley ee gobolka shabeellada dhexe ilaahay falligiis iyo geesinimada ciidankeenna dartood waxaa la burburiyey lana cirib tiray kooxahaas argagixisada ah ee duulaanka soo qaaday waxaana halkaas lagu dilay muddadii labada toddobaad ahayd ee dagaalku socday tiro u dhexaysa boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo konton ayadoo maanta oo keliya dagaalkii ahaa xalay bilowday ilaa galabtay casarliiqii socday lagu dilay konton ka mid ah maleeshiyaadkaas oo ay ku jiraan lix ka mid ah hogaamiyaashii hogaamiyaashoodii ugu waaweynaa ee dagaalku hogaaminayay halka in ka badan laba boqol oo kale oo kooxaha khawaarijtaana ay ku dhaawacmeen muddadii dagaalkaasi socday tani waxay ahayd runtii darbaaxo culus oo burburisay qorshahoodii iyo riyooyinkoodii fidsashada dhul fidsashada iyo inay hawaystaan inay qabsadaan dhulkan deegaamadan istraatiijiga ah waxaa laga warqabaa in kooxahan ay ku faanayeen toddobaadyadii lasoo dhaafay si kibira u sheeganayeen inay qabsan karaan deegaanada jabad godane una sii gudbi karaan ilaa xeebta warshiikh wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka kudhaa ee gobolka jubbada hoose oo uu sheegay in ilaa iyo toddobaatan boqolkiiba ay dileen raggii weerarka soo qaaday siduu hadalka u dhigay waxaa sidoo kale aan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo geesiyaasha ciidamada qaranka soomaaliya ee kumaandoosta danabka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada ammaanka jubbaland oo ayaguna toddobaadkan cashar adag u dhigay kooxaha khawaarijta magaalada jasiiradda ah ee kudhaa runtii waxay u ahayd kooxaha khawaarijta isbuucan isbuuc aad u adag ayagoo halkaasi ku waayey in ka badan boqolkiiba toddobaatan intii ay ku soo weerareen laba boqol ku dhowaad kooxahoodii khawaarijta ee deegaankaasi sida gadarrada ku weerartay halkaas ayay ku waayeen waxaana cadow u ah shacabka soomaaliyeed meelay joogaanba waxaa cadow u ah horumarka waxaa cadow u ah deganaanshaha waxaa cadow u ah dowladnimada marka meel kastoo khawaarij laga dilo iyo meel kastoo khawaarij lagu jebiyo guul ummadda soomaaliyeed u soo hoyatay weeye geesyada jubbaland iyo ciidamadeenna qarankuna aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa uga bogaadinaynaa inay halkaasi ka sii wadaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa saaxiibada caalamiga ah ay weerar ku dileen horjoogo sare oo ka tirsanaa al-shabaab kaa oo sida uu sheegay lagu dilay deegaanka kuunyo barow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka niisa oo kaashanaysa saaxiibada caalamka waxay fulisay howlgal qorshaysan oo barakaysan oo guul ku dhammaaday kaasoo lagu dilay horjoogo sare oo ka tirsanaa khawaarijta al-shabaab laguna magacaabi jiray cabdulaahi xasan cabdi cosobleh oo magaciisa afgarashada uu ahaa cabdulaahi wadaad howlgalkan ayaa ka dhacay deegaanka kuuyo barow dabayaaqadii bishan janawari ee sannadka laba kun labaatan iyo lix ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose xilli horjooguhuu ku sugnaa goob uu u malaynayey inuu ku nabadgalayo halkaasoo lagu beegsaday weerar si gaara ah oo u bartilmaameed u ahaa oo isaga lagu beegsanayay ugu dambayntii wasiirka wasaaradda gaashaadhigga soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladdu ay sii wadi doonto howlgallada ka dhanka ah al-shabaab isagoona si weyn ugu mahadceliyey dowladaha caalamka ee garabka ka siiya howlgallada ay kula jiraan kooxaha dowladda ka soo horjeeda waxaan u tacsiyeynayaa oo ilaahay shuh- shahiidnimadooda inuu ku aqbal aan u weydiinayaa geesiyaashii naftooda ku huray muddadii dagaalka xaqa ah lagula jiray kooxahaas waxaan alla uga baryayaa caafimaad degdega inuu siiyo inta dhaawac ku noqotay waxaan mar labaad rabaa inaan halkan iyadana uga mahadceliyo saaxiibada caalamka ee soomaaliya caawiya ee maraykanka ay ugu horeeyaan iyo saaxiibadan turkiga oo ciidankeenna la garab taagnaa garab istaag fiican la garab istaagay dhanka kale gudiyada joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay in goluhu ay ka doodaan dhammaystirka dastuurka iyo inuu sii socdo kalfadhiga toddobaad ee golaha shacabka oo wakhtigiisu dhammaaday qaar ka mid ah gudiyada joogtada ah oo gaaraya ilaa iyo sideed xubnood ayaa shir jiraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho waxay ku faahfaahiyeen doodooda ku aadan inaysan macquul ahayn in muddo afartan cisho ah lagu daro kalfadhiga xilli ay weli maqan yihiin puntland iyo jubbaland islamarkaana lagu ballansan yahay in shirka golaha mustaqbalka soomaaliya iyo dowladda federaalk soomaaliya uu furmo bisha februari sagaalka guddiyo imika halkan toddobaanu ku taagannahay guddiga sideedaad ee cabdilaahi cadde gaadiidka iyo guddiga xuquuqul insaanka oo uu matalayey guddoomiye ku-xigeenku sagaalkaa guddi oo guddigii joogtada ah oo aqlabiyadii ah ayaanu ku qaadacnay arrintaa ee, gu- fadhigaa maanta fadhigaasoo guddoomiyaha iyo tiimka shurguddoonku ay soo gudbiyeen in muddacileedkii kalfadhiga oo dhammaado berri ay ugu dambayso in lagu daro muddo afartan maalmooda muddadaasoo lagaga shaqaynayo dastuurka dhammaystirtiisa koob iyo toban cutub oon u aragnay aan hal cutub oo ka mida laga shaqayn karin muddada Eh, sida ummadda soomaaliyeed baa la socotaan dastuurku waa waa eh, heshiis ummadeed oo u baahan in la islaan la fuguro u baahan in la ballaariyo aragtidiisa la ballaariyo wuu ka wen yahay wax afartan maalmood lu- lagu lagu dardaro ama lagu gebagabeeyey guddoomiyaha si toosaan ugu sheegnay waxaanu ku nidhi dowlad goboleedda ayaa ka maqan oo diidan oo dowladdan federaalka xubna ka ah puntland iyo maxaanku dhahdaa eh, eh, jubbaland sidee doonaysa inaad ku mariso markii horeba aasaaskii horeba waxay soomalidu ku mahmaadaa ha- hal boolihi midig xalaala ma dhasho markiisii horeba qaldana uu jujuub ahaa oo ummadda soomaaliyeed ay ku kala fadhiday haddana intii harsanayd miya maanta maxaanku dhaha hilfaha loo sii qaaday waxyaabaha marka annaga maanta eh, meeshaas aan ku aragnay waxaa ka mid ahaa eh, in shintiiskii dastuurka iyo habraaciisii in aan miidiyaha la wadaagi karno shan cutub oo ka tirsan dastuurka soomaaliya ayaa shan maalmood in lagu gebagabeeya la rabaa waxaan ka xumahay inaan halkan ka sheego in mas-uuliyiinta qaranka oo madaxweynaha iyo guddoonka baarlamanka iyo u horeeyaan in ay sidii press release iyo communicate dastuurka ka dhigeen oo ay rabaan inay inta qoraan la yeeriyo oo aan laga doodin Eh, waxaa jirtay oo shacabka soomaaliyeed uu ka dharagsan yahay in afar cutub oo hore oo habraaci loo marayba uusan saxsanayn l- la meelmariyey sida la sheegay laakiin siyaasiyiin ka arfiduwanaa xukuumadda hadda jirta wadahadal intii lala garay iyaga dartood la yidhi waxbaa loo bedelay cabdiraxfiid cabdisamad wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho